gawaari sidayssahay gargaar oo ay horkacaysay hay-adda cuntada adduunka ee w f b ayaa waxa ay maanta gaareen dhulka gobolka tigray kadib markii waa markii ugu horreysay tan iyo diseembar gawaaridaasi oo sido cunto iyo daawo tallaabadan ayaa imaanaysa iyada oo dowladda ethoobiya ay ku guuldarraysatay inay ishortaa ku sameyso maalgelinta lagu bixinayo guddiga caalamiga ee soo baaraya xadgudubyada xuquuqul aadanaha ee ka dhacay gobolkaasi ethoobiya ku yaalla intii uu socday dagaalkan sahre ciidla nuur ayaa warkan inoo haysa
dowladda etoobiya waxay shalay khamiistii ku fashilantay inay is hortaagto qorshe miisaaniyad loogu ansixinayay guddiga caalamiga ee baadhitaanada ku samaynaya xadgudubyadii bini-aadaminimo ee ka dhacay dalkaasi tan iyo markii ay dagaaladu ka bilaabmeen guddiga caalamiga ee xildheerayaasha xuquuqda aadanaha ee loo xil saaray etoobiya ayaa lagu ansixiyey shirkii qaramada midoobay ee magaalada jineefo ka dhacay bishii diisambareyna dhaaftay guddigan oo ka kooban saddex xubnood oo ay hogaaminaysa madaxii hore ee dacwad oogayaasha maxkamadda dembiyada dagaalkii caalamiga ah faaduma ben sawda ayaa la doonayay in loo codeeyo ansixinta sanad kale oo shaqadooda loo cusboonaysiiyo oo ka bilaabmaya bisha noofambare sanadkan si ay baadhitaano ugu sameeyaan dembiyadii dagaal ee ka dhacay dalka etoobiya tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya dowladda etoobiya iyo xoogaga t b l f bishii noofembar ee sanadkii labadii kun iyo labaatankii shiray khamiistii shalaytay iskugu yimaadeen guddiga ansixinta miisaaniyadaha ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayay dowladda etoobiya isku dayday inay xubnaha dowladaha ku jira qaramada midoobay u kala dirto qoraal ay ku hor joogsanayso in la ansixiyo miisaaniyadda guddiga baadhitaanada samaynaya sida ka muuqata shaxda wadamadii shirka ka soo qayb galay kuwii u codeeyey iyo kuwii ka maqnaaday amaba kuwii diiday waxaa muuqata in miisaaniyadaasi lagu ansixiyey lix iyo lixdan xubnood oo kasoo horjeesta etoobiya islamarkaana u codeeyey in shaqada loo cusboonaysiiyo guddiga baadhitaanada samaynaysa iyo miisaaniyadooda halka toddobiyo labaatan xubnood ay diideen iyaga oo dowladda etoobiya dhinaca saaray sagaal iyo soddon dal oo kalena may codaynin amaba waxay ka maqnaadeen fadhiga sidaasina waxaa ku ansaxay qorshihii cusboonaysiinta guddiga baadhitaanada ku samaynaysa dhinacyadii ku dagaalamay etoobiya tan iyo bishii noofembar labadii kun iyo labaatankii oo ay ka mid tahay dowladda abiy axmed hay-adda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa si weyn u soo dhoweysay natiijada ka soo baxday codkii loo qaaday ansixinta miisaaniyadda iyo cusboonaysiinta shaqada guddiga caalamiga ah ee qaramada midoobay ka socota afar iyo labaatankii bishii maarj ayay ahayd markii xukuumadda etoobiya ay ku dhawaaqday in ay jidadka u furayso kaalmada caalamiga ah ee gargaarka ee la gaadhsiinayo dadka dagaaladu saameeyeena ku sugan gudaha dalka etoobiya gaar ahaan gobolka tigray ee waqooyiga etoobiya oo ay dagaaladu si baan u saameeyeen xilligaasi oo jabhadda t b lfna soo dhoweysay xabad joojintii caawimada bini-aadaminimada si gargaar loo gaadhsiiyo dadka u baahan